koox hubaysan ayaa magaalada gaalkacyo xaleeto waxa ay ku dileen saddex dhallinyaro ah oo ku kala sugnaa labada dhinac ee magaaladu ay ka kooban tahay saraakiisha amniga ah ee labada dhinac ayaa waxay sheegeen in gacanta lagu hayo qaar ka mid ah kooxihii dilalkaasi ka dambeeyey warbixintan waxaa dhuusan reeb nooga soo diray wariyaheenna cabdiwaaxid macalin isaaq
kooxaha hubaysan ayaa xalay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ku dilay saddex ruux oo dhallinyaro ah kuwa waan la ogeyn sababta ka dambaysay dilkooda ha yeeshee dadka gaalkacyo qaarkood ayaa sheegaya in kooxaha dilka geystay iyo dhallinyarada la dilayba ay ku wada sugnaayeen goob lagu iibiyo maandooriyaha oo ku taalla mid ka mid a xaafadaha gaalkacyo taliyaha qaybta booliiska gobolka mudug dhanka galmudug gaashaanla dhexe qaasin shirdoon cali oo v o a la hadlay ayaa ka waramay dilkii xalay ka dhacay gaalkacyo
ah galal baa dhacay nin baa la dilay adag cabaaro wakti tobankii habeennimo ahayd wakti adiga dambana laba nin oo kalea la dilay marka dilalkaas baa ka dhacay meesha askaashanaa mar kasta waxyaalaha noocaas oo kalena si wada si aan uga hortagnaa waan wada hawlgallaa awalna waa wada hawlgeli jirnay haddana labadana dhinacba waan wadnaa arrintaas baaristeedii iyo dabagelkeedii taliya kaasin ayaa waxba kama jiraan ka dhigay in dhallinyaradii la dilay ay ku sugnaayeen goob lagu iibiyo maandooriyaha hase ahaatee waxa uu sheegay in uu socdo baaritaan lagu xaqiijinayo ciddii ka dambaysay ee dilka dhallinyaradaasi ma jirto meel daraadis lagu iibiya ma jiraan wax daraadis meel meel daraadis lagu iibiyo calaamadaysa ma jirto waxaas waan burburinay daraadis waxaas waa ka adkaanay meel daraadis daraadis lagu iibiyaana ma jirto marka waxun iska dhacay weeye baaristeedina way socotaa hadda wixii dhacay dhinaca kale taliyaha qaybta booliiska gobolka mudug dhanka puntland gaashaanla sare muumin cabdi shire ayaa v o a u xaqiijiyey in gacanta ay ku hayaan qaar ka mid ah kooxihii ka dambeeyey dilka mid ka mid ahaa dhallinyaradii xalay gaalkacyo lagu dilay wada shaqaynta maamulada gobolka mudug ee galmudug iyo puntland iyo iskaashiga laamaha amniga ayaa ka dhigtay gaalkacyo magaalo xasiloon labadii sane ee u dambeysay waxaana magaalada gaalkacyo ka socda howlgallo lagu baadigoobayo kooxihii dilka ka geystay gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a dhuusamareeb